Kulankan la wacyigeliyay bulshada degmada Jalalaqsi ee dhismaha golaha deegaanka degmada sidii aan ku qayb qaadan lahaayeen inuu hadooradan maamul iyo liin isla markaana meelo lan ku saara maamulada ku kooya magacaabista waana lan hel adeeg bulsho oo dhameystiran ah wasaaradda arrimaha gudaha hirshabelle ayaa qaban qaabaday kulankan bulshada la wacyigeliyay muhiimada yeelata dhismaha golaha deegaanka walina ku qayb galay maamulka degmada odayaalka dhaqanka iyo culummada iyoona maalmoon qaadan doona casharo la xiriira doorashada golaha deegaanka wasiirka wasaaradda amuuro gudo hirshabelle cabdi daahir kuure ayaa bulshadan sheegay inta ujeedada lanqobadi kulankan yeeta sidii dooriyon ku qaadan lahayn dhismaha golaha deegaanka degmada jalalaqsi oo la fadaa inti lan dhisa weli kale uu soo bogaaday maamulka iyo shacabka oo ku qeyb qaadahayaan horumarinta deegaanka annaga ujeedkeennu wuxuu ahaa inaan reer jalalaqsi la kulanno wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda hirshabeelle oo tix raacayso amaawiirta dowladaha hoose in degmo kasto laga fuliyo habsame socodka dowlad wanaagga iyo dowladda hoose lagana fuliyo mashaariicda loogu talagalay dowladda hoose inay qabato council lagana sameeya degmo kasto nasiib wanaag marka hadda buuloburdi iyo jallaqsi ayaan waxaan ku samaynaynaa sameyntiga koowaad bulshada ayaan rabnaa inaan la qaadano bulsho walba simaan ayadoo lala wadaagayo dowladaha hoose waxay leeyihiinoo karaamada iyo sharaf ah dadkuna la weydiinayo baahida ay u qabaan waxaan rabnaa bulshada qaybadeeda kala duwan inaan kulamo la qaadano muddo sitimaan ah wiiggaas waxaan kulamada la qaadan doonaa bulsho kasta oo jallaqsi ku dhaqan siday u dhisan tahay hadday tahay haweenka dhallinyarada odayaasha ganacsatada waxaan rabnaa inaan sitimaankan aan ka aruurino informeeshinka degmadaan ka jiro iyo xaaladiisa iyo waxay ku sugan yihiin ujeedkuna wuxuu yahay dadka in la weydiiyo dadku maanta xaggou joogaa biritan xaggou rabaa shalay xaggou jooga maanta xaggou joogaa ujeeddadana waxay tahay dadkan inaan rabno inay wacyigooda kor loo qaado oo wax laga bedelo waddankan burbur badanaa ku dhacay dadka reer jallaqsi wax badanayna mudnayna dusha uga dhacay halkan hadda galabta aan ku kulansannahay oo dadkan labeenta jallaqsi lagu soo casuumay meel badanoo ka manaasibsan lagu kulmiyey aheyd waa arkaysiin hadda meesha barxadda ayaa kulanka ku qaban si looga baxo arrintan marka inaan tashanno gacmahooda jir wax ku gaalayri adinkana aad taladii qaybtana ka qaadataan annagana mataqaanaa aan wixii aan wadno oo dowladda iyo saaxiibadeenna ay diyaar ku yihiin aan idila wadaagno jallaqsi waa mataqaanaa degmooyinka soomaaliya ka mid tahay goladegan hadda ka horaa laga sameeyey mataqaanaa biyu waaye counsilka tiradiisa waa koob iyo labaatan xubnood markii aad soo xulataan oo ku heshiisaan waxay dooran doonaan guddoomiye iyo labadiisa ku xigeen doorasho sanduuqa oo xur iyo xalaalah oo dhalaa lagu keeni doonaa laakiin waa inaan ka sheekaysna si loo qaban karo dowlad dhiska soomaaliya waa geedisocod geedisocodkaasna wuxuu u baahan yahay dadku inay wada hadlaan ujeedkeenna wuxuu yahay inaan galabta furno daahfur wax la dhaho kulamo wada hadal wacyigelin xallin khilaafaad doodis degmadan horumarkeeda maxaa udana maxaa qaldan ujeedkeedu uu yahay waxaa laga yaabaa gabdhahaas halkaas fadhiya iyo wiilasha dhallinyarada inaana weli maamulkaan la kulmin meesha fadhiya weli inayna maamulka degmada la sheekaysanaa suuragal ah waxaan rabaa markaas istimaankan maamulka degmada iyo bulshada inay wada hadlaan bulshadu inay wada hadasho odayadu wada hadlaan jalalaqsi waa meel hadda ku astaysan dowladda maamulkeeda nabad ah nabadgelyona dhowr iyo toban sanana gacanta dowladda ku jirto isla markaas maamul oo ka jira dowladda hoos yimaado laakiin maamulkaas ma aha mid oo dadku ay soo doorteen waa maamul la soo magacaabay dadka marka waxaan rabnaa inay qof walba idii baahato oday hebelow kursigii xildhibaanka reerka isii dadku inay dhahaan u baahannahay
wasaaradda arrimaha gudaha hirshabelle ayaa muddooyinkan dambe wedi dadaala sidii maamulada degmooyinka iyo an ku koci lahayn doorasho iyo hadoordeena bulshada degmooyinka